markii la deeray xilliga badhirinkii weliba kalluumaysatada ka adkaada siintii u hajilaabadaan maadaama yoon haysan agab tayo sare leh oo haddana casri ah saas darteen weliba suuqyada malaakiyo nagadaana hanoo qaali ah inta si lacal ah ka helow taasna weliba suuqxumo iyo kashinase muruqmaalka kalluumaysatada dalka muddooyinkan dambe weliba qiimo malaaki magaalada muqdisho u sahay koo markaasi qiimo kora la shalsiisday balse hadda qiimahaas iyo hoos handhii maadaama lakubay xilliga badhiirinka saas darteen iyo dareema hayaan kalluumaysatada intii u helaan suuq eedan faylan hana ku mid ay kalluumaysatada xeebo magaalada muqdisho iyo weliba iyo ku waramahayna qiimihii hore iyo kan hadda farqigan dhexeeya sidoo kalena siduusan saamaya inta badhiirinka laku guda jiri weli sheegana inta hadda dadka si weyn malaakiyon gadahayaan aniga waxaan ka tahay dadka beeraleyda badda ka shaqeeyo xilliga badda gacsanada soo marnay digniya dowlad digniinta dowladda waa qaadanay taaniyan wasaaradda kalluumaysiga digniinta idan waa la qaatay si wanaagsan loo qaatay hadda alxamdulilah rabbil caalamiin malaaga beecis aad u sarreeyey hadda beeci alxamdulilah boqolkiiba konton hoos u soo degay ilahi waxaan ka rajaynaynaa bilaha soo socdo inuu aad iyo aad u raqiiso horta qaba maanta saa'id oo badda ka jirta ma jirto badxirinkiina oo badda waa xirniid laakiin hadda xoogaa isbeddel ayaa jiro waayo bilashii oo kuleelaha bilaabanayo sida bisha sagaalaad ilaa bisha tobanaad wixii bishii ugu tobanaad kabacdi malaayiga waaba iska raqiis xoogaa beddel badda shaqada doonleyda sidii doomihii gadoomi jiray iyo waxyaalahaas iyo waa laga ceemanaya badda xoogaa isbeddel xirinka waa jiri hadda laba doon ilaa saddex doon camalaa gadoontay laakiin afar doon afar doon camal laakiin hadda wax oo dhibaataa ma jiro laakiin rag waxay gacmaha ka jabeen dadku dhinteen doomo ku burbureen adiga xagaa kastaan dhacdaa markaas maalin keliya maaha laakiin waagii dowladda dhex ay shaqay jirtay xilliga badda kacad dadka khubaraa joogu jiray warqada la soo deji badda aliji badda maanta lama geli karo maya hadda ciyaalka waa laga celiya laakiin badweynta hadda wax naga cesho ma jira annaga nin walba shaksiyada soo baxa dhibaatada cabashada ugu weyn dadka badda imaanaya badda qaadaysa oo badda xisaabtankeeda inay xun tahay iyo inaysan tahay kala yaqaanin badda iyagoo fiyoba imaa jireen oo fiican imaa jireen mogtaa ma hadda kale ma yaqaanaan way imaanaysaa waa qaadaysaa sidaa daraas laba cunugii qaaday cunugii qaaday dhibaatada ugu weyn cabashada ilmaha badda ay qaadaysa keliya waayo dhallinyarada badda lagama celin karo ilaa ayaan marinaysaa yimid oo ka celin maagay dadka in la dilaa ku sigata marka maadaama dadka in la dili lahay in la dhaafaa ka ficnaata qof in xabad lagu dhufto inaa badda qaadaa qabanaysaa dhaa marka faraha laga qaado hadda badxirinka alxamdulilah dib uu sii socdaa asfurkaa noo soo dhow hadda waxay ka sii bilaaba maalinba maalin ka dambayso insha allah baddina aad noogu sii degto annagana aan ka wada shaqaysanno ummadda muslimiinta soomaaliyeed inaan malaayiga si raqiis ku gaarsa insha allahu tacaala wax walba xisaabay dadka soomaalida ku sameeyaan xilligay leedahay xilli xagaayga tiro kooban oo macayaman waaye tiradii hadda dib ay usoo gurta tiradii waxay maraysaa in la yidhaahdo afartan beri konton beri ee saas kusu dhowdahay maalin maalin kasii dambayso khatara waa sii yaraanayaan dooma kasi nabadgelya ku imaanayaan baddan aaday noo alxamdulilah ilaaha noo noo khafiifiyey wallaahi soomaalida malaayiga kinka fish ingiriis ula ama soomaali yumbu ku dhahana ugu qaalisan kiilada wuxuu maraya iska toddoba dollar sida daamberiga oo kale wuxuu maraya lixdan toddobaatan uu maraayo dheedarka oo kale kiilada wuxuu maraya ilaa afar shan dollar uu maraayo hadda maanta dibay usoo dhacday hadda yumbu wuxuu maraa shan dollar sida dheedarka oo kale saddex dollar bar ah dadka bannaanka soo qobkiisa calooshiis qaba saddex iyo dollar ilaa afar ka bixiyaan sarreeya hadda yumbiga dheedarka daamberiga diglooga sanuurada markii laga soo gubo sayna malaaliyaa jiro markaa jirto dhuubaani hurwaay tartaba booraad waa adiga bad camal waay malaay la funa layaa jiro oo sidii malaay webiga garle shaarba leh sidoo kale hana ku midi dadka gadaayana malaaykan hadda qiimashay hoosandhii iyo dareensho ku warameen alxamdulilaah waxaa halkaa u imaaday inaan malaay iibsado inkastoo ayaantan baddaxiran lagu jiray hadda waxaa waaye badda waa fiicnaatay waxaa waaye xanaanka iyo kala dambaynta waxaa waaye dadka ay kala dambeeyaan waa u jeedaan marka alxamdulilah waanu ku faraxsannahay inaa yacnii macaamiisha aan nahay baddana hadda waxaa waaye nadiif tahay okay tahay runtii badda maaragtay baryahan aaday u kacsaneed kalluunkana qaali u ahay waxaan rajaynaynaa in maaragtay kalluunku uu raqiiso oo bulshadan ay ka faa'iidaysato ee lacag yar ku iibsato waa mahadsantihin magaalooyinkii xeeboole iyo weliba iilanka isticmaalay malaa'ika inkastoo la tilmaamo soomaalida intii iidan yartay intii isticmaalasa malaa'ika walow muddooyinkan dambe la sheegow inay abadahayaan dadkii sida weyn isticmaalayaan malaa'ika